bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka ra'diyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mid a gobolka gado gaar ahaan deegaanada u dhexeeya beled xaawe iyo sidoo kale celwaq ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaas ay ka dhaceen duqeymo aada u culus kuwaasoo ay geysanayeen diyaarado jawi hoose ku duulayay wararka laga helaya deegaanadaas ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha bartilmaameedkooda uu ahaa fariisimo halkaas ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab inkastoo aan la soo sheegin khasaaraha dhabta ee ay dhaliyeen duqeymahaasi dadka ku dhaqan deegaanada u dhexeeya beled xaawe iyo sidoo kale celwaq ayaa waxa ay tilmaamayaan in duqeymahani dadka deegaanka ay cabsi xoogani ku beereen ayadoona inta badan haatan deegaanadaasi ay kusoo laalaabanayaan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasoona inta badan laga sheego in duqeymo kala duwan ay u geystaan dhowaan ayay ahayd markii degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ka dhaceen duqeymo noocani ah kuwaasoona khasaarooyin ay kasoo gaareen dad xoolo dhaqato ah duqeymahan ayaa inta badan la sheegaa in bartilmaameedkooda uu yahay meelaha ay ku sugan yihiin saraakiisha iyo sidoo kale dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab ee gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya weli cid si rasmi ah u sheegatay ma jirta duqeymaha ka dhacay deegaanadaasi iyadoona maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale ay jireen duqeymo dhowra oo ka dhacayay qeybo ka mid a gudaha gobolkaasi maamulka gobolka gado ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa duqeymahani ka hadlay waxa uuna tilmaamay in ilaa iyo haatan aan lasoo gaarsiinin khasaaraha cid ay khasaare kasoo gaartay duqeymihii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada u dhexeeya beled xaawiye ceelwaaq waxayna sidoo kale tilmaameen in duqeymahani inta badan waxyeelo ay kasoo gaarto dadka rayidka ee xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanadaasi xilli duqeyntii ka dhacday degmada jiribna la xasuusto in dad xoolo dhaqato u badan ay ku waxyeeloobeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom oo isku dhinac iyo dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa waxa ay ka dhaceen qeybo ka mid a gudaha gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur iyadoona la sheegaya in weerarada ay ku weeraro ay ku qaadeen kooxda al-shabaab fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahayeen nawaaxigaasi taliyaha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee degmada ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay kaga dileen ilaa iyo dhowr dagaalyahano asigoona dhanka kala tilmaamay in ay ku raad joogaan weli haraadiga kooxihii weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed kayre oo ka ah taliyaha ciidankaasi hogaaminaya ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafayba ay jireen howlgallo ay ku xasilinayaan ammaanka degmadaasi iyo tuulooyin dhowra oo hoos yimaado kuwaasoona dhibaatooyin ba'an ay ku hayeen sida hadalka uu u dhigay kooxda al-shabaab ciidamada dowla deegaanka soomaalida ee new booliska ayaa la tilmaamay in xadka wadanka etoobiya soomaaliya ay kala leedahay gaar ahaan gobolkaasi hiiraan ay dad ka qaqabteen iyadoona dadkaasi loo taxabay dhanka iyo deegaanka lagu magacaabo feerfeer dadka howlgalka ayaa waxay ciidamadaasi ka sameeyeen goob tuulo lagu magacaabo farlibaax oo ay ka qabteen ilaa iyo ku dhowaad labaatan ruux oo soomaaliya kuwaasoona u badan dad xoolo dhaqato ah waxaana howlgalka ciidamada etoobiya halkaas ay ka sameeyeen ka hadlay gudoomiyihii hore ee dhanka amniga ee maamulkii hore ee gobolka hiiraan asigoona tilmaamay in inta badan dad xoolo dhaqato ah ay ciidamadaasi howlgallo ku qabtaan xilli sidoo kale dhowaan ciidamada new booliska ee dowla deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya weeraro iyo dagaallo ka dhacay gudaha gobolkaasi bakool ay dad xoolo dhaqato ah ku laayeen
meesha la yidhaahdo dardiya libaaxii dardiya waa iyana kasi yihiin iyo sawirka meesha dhexdooda jidkayna ku yaalaan udhow yihiin xaqiiqatan waxay dhacaan galbeedka webiga shabeelle ayay dhacaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi kooxda al-shabaab ay ku qaarajiyeen haweeney ay ku tilmaameen inay tahay sarkaalad ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya haweeneydan oo maxkamadda al-shabaab ee degmadaasi ay ku xukuntay xukunka dilka ah ayaa waxa goob fagaara xukunkeeda ka fuliyey qaar ka tirsan dagaalyahanada ururka al-shabaab iyadoona dadweyne aad u fara badan oo ku dhaqan gudaha degmadaasi laisugu soo bixiyey daawashada dilka haweeneydaasi oo ay sheegeen al-shabaab inay tahay haweeney ka tirsaneyd hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya kuna soo tababaratay dalka dibaddiisa sida uu ka dhawaajiyey qaadiga maxkamadda ridaya xukunkaasi al-shabaab ayaa inta badan deegaanada ay ka arrimiyaan waxaa falal dil ah loogu geystaa dadka ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasoo al-shabaab ay kaga shakiyaan arrimo ka dhana danahooda ayadoona inta badani xukunada goob fagaaraha ay ku fuliyaan ururka al-shabaab waxayna tilmaamaan in maxkamadda xilliga la hortaagaya qofka shaqsiga lagu fulinayo xukunka uu afkiisa ka qirtay inkastoo aan shacabka si rasmi ah loogu soo bandhigaynin ilwareedyo laga helaya dadka ku dhaqan deegaanka xukunkaasi oo ka dhacay ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyeen xukunka ururka al-shabaab ay ku rideen haweenadaasi ayagoona ka gaabsaday ka hadalka dilka loo geysta haweenadaasi dad kale oo lala qabtay haweeneydan ayaa haatan waxay ku jiraan gacanta ururka al-shabaab ayagoona al-shabaab tilmaamay in weli ay baaritaano ku socdaan dadka kale ee lala qabtay haweenadaasi kuwaasoo ay tilmaameen dhowaan inay soo taagi doonaan maxkamad sida hadalka uu dhigay qaadigii maxkamadda ridaya xukunkaasi madaxweynaha maamulka puntland ayaa maanta waxaa wax laga weydiiyey xaaladda gobolada sool iyo sanaag oo haatan si awood ah ay ku joogaan ciidamada maamulka somalilan kuwaasoona dhowaan dagaala kula galay qaybo ka mid a goboladaasi maamulka khaatume ee asiguu dhowaan la abuuray madaxweynaha puntland ayaa baarlamaanka maamulkaasi waxay maanta weydiiyeen su-aalo dhowr oo la xiriira xaaladda ammaan iyo sidoo kale goboladaasi xaaladda ay ku sugan yihiin asigoona madaxweynaha ballan qaaday xilliyadii uu ku jiray ololaha doorashooyinka inuu gacanta maamulka puntland ku soo celi doono gobolada sool sanaag iyo cayn inkastoo arrintaasi haatan aysan wax badan ka muuqanaynin xildhibaanada ayaana inta badan su-aalaha ay weydiinayeen madaxweynaha maamulkaasi waxay ahaayeen kuwo ay ka muuqanayso caro aada u xoogan oo ay ka qabaan haysashada deegaanadaasi oo ay sheegata maamulka puntland in haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka somalilan iyadoona somalilan dhankeeda inta badan ay sheegato in iyadu ay leedahay gacan kuhaynta deegaanada ay haatan gacanta ku hayso ayadana ay u arrimiso dhanka kalena wararka laga helaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada buulaburta ayaa waxa ay tilmaamayaan in howlgallo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay halkaasi ka sameeyeen gacanta lagu soo dhigay dagaalyahaano ka tirsan ururka al-shabaab halka afar kalena howlgallada intii soconayaan lagu dilay gudaha tuulooyin hoos yimaada degmada buulaburte wararka laga helaya degmadaas ayaa waxa ay tilmaamayaan in maalmihii lasoo dhaafay howlgalladii halkaasi laga waday gacanta lagu soo dhigay dad caan ah oo horjoogayaal oo ka tirsan ururka al-shabaab inkastoo weli si rasmi ah warbaahinta aan loogu soo bandhigin waxaana guddoomiyaha dhowaan halkaasi la geeya u tilmaamay inuu xooji doono soo celinta amniga degmada buulaburta iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaado asigoona dhanka kale tilmaamay dhowaan inay samayn doonaan howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka deegaanadaasi ugu dambeyna wararka laga helaya wadanka kenya ayaa waxaay tilmaamayaan ciidamada ammaanka ee dowladda kenya inay howlgallo ka wadaan qaybo ka mida magaalada bambaasa ee gobolkaasi ee dalkaasi kenya waana magaalo xeebeeda iyadoona dhowaan ay ka dhaceen weeraro iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo ay koox ka tirsan ururka al-shabaab ku fuliyeen gudaha dalkaasi kenya ciidamada ayaa baaritaanada ugu xoogani waxa ay ka sameynayaan degmada deegaanka lakunya oo dhowaan ay ururka al-shabaab weerar ku qaadeen kuna dileen ilaa iyo afar ruux halka tira intaasi ka badanna dhaawacyo ay kasoo gaartay ururka al-shabaab ayaa waxa ay hore u sheegeen inay sii kordhi doonaan xoojinta weerarada ay ku qaadeen gudaha dalka kenya waxaana sarkaal sare u hadlay ciidamada kenya haatan oo tilmaamay howlgallada inay mewaca marayaan laguna soo qaqabtay dad lala xiriirinayo ururka al-shabaab iyadoona dhowaan maxkamad la soo taagi doona sida hadalka uu dhigay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa ramadaanulkariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh